جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawo waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah howlgallo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka dalka waxaad dhegaysan doontaan howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ee cadowga lagu naafeeyey muhiimad intee la-eg ayay biyuhu u leeyihiin nolosha aadanaha kaalin intee la-eg ayse biyaha wasakhaysan ka qaataan cudurrada halista ba-an ku haya bulshada qodobada kale ee barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo dowla diini ah usoo gebagabeeyey bulshada mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunle duqeen dad ay ku dhinteen oo ka dhacday xeebaha soomaaliya iyo kooxaha gacanta ku haya maraakiibta shisheeye ee ku sugan biyaha gobolka nugaal oo si adag uga hadlay duqeyntaasi kooxo hubaysan oo markab xamuul ah ka qafaashay xeebaha waqooyi bari ah ee dalka soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo madaxa kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey inuu magaalada muqdisho ka barakiciyey nus milyan oo qof oo shacab ah dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad gordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa howlgallo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka dalka waxaad dhegaysan doontaan howlgalladii ugu dambeeyey ee toddobaadkan dhacay ee cadowga lagu naafeeyey qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaan halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo afrikaan ah oo saad siday kuwaasi oo marayay inta u dhexaysa buufow iyo shalambood qaraxyada ayaa mid ka mid ah wuxuu haleelay gaari xamuul ah oo konteynar waday halka midka kalena lala beegsaday ciidamo lugeynayay oo kolonyada la socday sidoo kale howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada balcad ayaa lagu dilay xuseen maclow oo ahaa askari ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa dhanka banaadir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen bar kontarool oo murtadiintu ku leeyihiin isgoyska fagax ee magaalada muqdisho weerarkan waxaa lagu dilay laba murtad oo mid ka mid ah yahay taliyihii barta kontarool ee la beegsaday halka mid kalena lagu dhaawacay qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo mujaahidiintu ka fuliyeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada oo ku taalla degmada dayniile ayaa waxaa ku dhintay siddeed askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toban kale qaraxyo kale oo gaaraya ilaa laba qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda soonakey ee degmada hodan kuwaasi oo lala egtay fariisin ay halkaasi kaga sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhintay saddex askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhanka shabeellada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lala egtay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada oo lugeynayey waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo laba ka mid ah ay yihiin afrikaan labada kalena ay yihiin murtadiin ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay weerar duqeyn ah ku beegsadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka mubaarag inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaas allah falligii lagu dilay saddex murtad halka lagu dhaawacay toddoba kale dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo lug ahaa kuwaas oo hor socday kolonyo gaadiid ah waxaana jira khasaare gaaray cadowga kooxa hubaysan oo markab xamuul ah ka qafaashay xeebaha waqooyi bare ee dalka soomaaliya markab xamuul ah ayaa laga afduubtay xeebaha soomaaliya kadib markii siddeed nin oo hubaysan ay fuuleen lana wareegeen gacan ku haynta markabka sida ay sheegtay hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee u k digniin ay soo saartay u k m t o waxay ku sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo ka dhacday meel afar mayl badda koonfur ka xigta deegaanka mareeya oo ka tirsan gobolka bari ee waqooyiga soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in sarkaalka amniga ee shirkadda iska leh markabka xamuulka uu soo sheegay in siddeed qof oo hubaysan oo aan loo oggolaan inay markabka fuulaan ay galeen markabka kadibna ay la wareegeen gacanku hayntiisa dhanka kale mid ka mid a xoogaga hubaysan ee gacanta ku haya maraakiibta ku sugan biyaha soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay duqayn lagu dilay afar qof oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya ninkan oo lagu magacaabo faarax geeddi cismaan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in duqayntu ahayd mid beegsatay xoogag hubaysan balse dadka lagu dilay ay ahaayeen kalluumaysato ka howlgala xeebaha garmaal ee degmada dangaronyo ee gobolka nugaal wuxuu sheegay in doonida la beegsaday ay ka timid dhanka markabka lagu haysto biyaha gobolkaasi uuna saarnaa hal qof xaalada ku yimid doonida ayuu sheegay inay ku soo baxeen dad kale oo kalluumaysato ah oo gurmad ahaan ugu yimid duqayntuna ay dadkaasi beegsatay mar la weydiiyey waxa ku dhaliyey weerarada ay ku qabsanayaan maraakiibta ayuu sheegay in maraakiibtaasi dhibaato dhaqaale u horseedeen dadka deegaanka sababteedana ay leeyihiin maamulada riddada ee ay saliibiyiintu dalka ka dhisteen wuxuu soo hadal qaaday maraakiib ay gacanta ku dhigeen kooxaha lagu sheego burcadbadeedyada oo u diiwaan gashan maamulada ashaadala dirarka puntland iyo madaxa kooxda riddada xasan sheekh iyo taliyihiisa sirdoonka nisa ee mahadsalaad siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo madaxa kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey in magaalada muqdisho ka barakiciyey nus milyan qof oo shacab ah shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen siyaasiyiinta mucaaradka riddada oo ay ugu horreeyaan shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheere ayay uga hadleen xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka waxay si isku mid ah xubnahan siyaasiyiinta ah ku sheegeen in dhulboobka ka socda magaalada muqdisho uu si weyn u saameeyey dadka shacabka ah ee ku dhaqan muqdisho iyo duleedeedeeda murtad xasan cali kheyre ayaa sheegay in boobka iyo barakicinta kooxda riddadu ay ka wado muqdisho ay sababtay barakaca shan boqoloo kun oo qof kuwaas oo hadda xaalado adag ku wajahaya muqdisho bannaanadeeda wuxuu sidoo kale tilmaamay in kooxda riddada ee uu hoggaanka u hayo murtad xasan gurguurte ay dalka u horseeday dhaqaale la'aan qarkana loo saaran yahay macluul sida uu sheegay madaxa sirdoonka egwadoor iyo muwaadiniin amerikaan ah oo ku dhintay shil ka dhacay kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya in toddoba qof ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay deegaanka sambuuru ee waqooyiga dalkaas kadib markii diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kaca ah ay ku burburtay meel u dhow buurta ololowkwe dadka ku dhintay shilka waxaa ka mid ahaa madaxa sirdoonka egwadoor mikele sensi kontoji iyo xaaskiisa halka shanta kalena ay ahaayeen muwaadiniin amerikaan ah mas-uuliyiinta kenya ayaana xaqiijiyey in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda oo ay ku jiraan lix rakaab ah iyo duuliyihii ay dhinteen mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegay in diyaaradda ay ahayd nooca eerakabtarka ee a c boqol iyo soddon b for waxaana ay ka duushay deegaanka lusaba iyadoona ku sii jeeday dhulka iwazo niyora ee gobolka samburu shilku wuxuu dhacay subaxnimadii arbacada xilli ay diyaaradda ku jirtay safar dalxiis ah ciidamada gurmadka iyo kooxaha samata bixinta ayaa goobta gaaray balse howlaha gurmadka waxaa adkeeyey dhulka oo aad u qallafsan iyo dab ka kacay goobta diyaaradda ku burburtay shanta muwaadin ee maraykanka ah ee ku dhintay shilka waxaa ka mid ahaa jose alberto suwares oo ahaa mas-uul sare oo ka tirsanaa shirkadda warbaahinta telemundo kana soo shaqeeyey maamulada dhowr xarumood oo telefishin oo ku yaala gobolka florida wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xaqiijisay geerida muwaadiniinta maraykanka iyadoo sheegtay in safaaradda maraykanka ee nairobi ay xidhiir la samaysay mas-uuliyiinta kenya ayna bixinayso taageero qunsuliyadeed oo ku wajahan qoysaska dadka ku dhintay shilka كم بث المدى عينا في سوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka qaybihiisii horena waan maraynaa muhiimad inta la-eg ay biyuhu u leeyihiin nolosha aadanaha kaalin inta la-eg ayaysa biyaha wasakhaysan ka qaataan cudurrada halista ba-an ku haya bulshada warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo sii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman waa manhaj rabbaaniya oo ina baraya in biyuhu yihiin nolosha iyo mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn ee alla ku manaystay makhluuqaadkiisa biyaha ayay noloshu ka soo bilaabata biyahana ayay ku sii jirtaa dhulka qalalan ayay dhibici roob ahi nolol ku soo celisaa dhirta ayay kobcisaa xoolahana way waraabisaa qofkana waxay siisaa wuxuu ugu baahan yahay inuu ku noolaado nolosha bini'aadamkuna waxay ku tiirsan tahay biyaha jirka qofku wuxuu u baahan yahay biyo si ay u sii socdaan howlo badan oo nolosha muhiim u ah taasina waxay ka dhigaysaa helitaanka biyo nadiif ah baahi asaasi ah oo aan la iska indhotiri karin hase yeeshee dhibaatada kuma koobno oo keliya helitaanka biyaha waxaa jira su'aal kale oo ka sii muhiimsan biyaha aan helayno ma yihiin kuwa nadiif ah oo ammaan ah dhibic biyo ah oo indhuhu u arkaan inay saafi tahay waxay mararka qaar qaadi kartaa waxyaaba aan indhaha lagu arki karin oo sababi kara cudurro halis ah biyaha wasaqaysan waxay noqdaan marin ay cuduro ku gaaraan bulshada gaar ahaan carruurta iyo dadka nugul taasi waxay ina tusaysaa in muhiimadda biyuhu aysan ku koobneen in la helo oo keliya balse ay tahay in la helo biyo nadiif ah ammaan ah oo caafimaadka aan khatar gelin laakiin haddii biyuhu yihiin saldhigga nolosha su'aashu waxay tahay maxaa dhacaya marka bini'aadamku waayo biyo uu cabo ama uu helo biyo aan nadiif ahayn maanta meelo badan oo dunida ah biyo helistu ma ahan arrin sahlan oo qof walba u siman malaayiin qof ayaa maalin kasta u socda masaafo dheer si ay u helaan biyo halka qaar kale ay haystaan ilo biyo ah balse biyahaas aysan ahayn kuwo ammaan u ah caafimaadkooda qofka ku nool meel biyo badan leh wuxuu mararka qaar u arkaa biyaha wax caadi ah laakiin qofka ku nool deegaan ay abaaruhu ku habsadeen hal dhibic oo biyo ah waxay u noqon kartaa farqiga u dhexeeya nolol iyo geeri dhibaatadu waxay sii adkaanaysaa marka biyaha la heli karo ay wasaqoobaan biyaha aan nadiifka ahayn waxay noqon karaan wadda ay cudurro khatar ahi ku faafaan bani'aadamkuna uu u baahan yahay biyo ammaan ah marka aynu ka hadalno biyaha nadiifka ah kama hadlayno oo keliya koob biyo ah oo qof haraadsan uu cabo waxaan ka hadlaynaa caafimaad iyo badbaado biyaha nadiifka ahi waxay yareeyaan faafitaanka cudurrada sida ay muujinayaan tirakoobyada shan ilaa toddoba milyan oo ruux ayaa u dhintaa cudurrada ka dhasha biyaha wasaqda ah soomaaliyana waxay safka hore kaga jirtaa waddammada uu ku badan yahay wasaqowga biyaha haddaba si aan mawduucan ugu fahanno si qoto dheer waxaan doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed hordhignay su'aal ah muhiimadda ay leeyihiin biyaha cawaaqibta ka dhalan karta haddii qof ku waayo biyo nadiif ah waad mahadsan tahay muhiimadda caafimaadka ee biyaha nadiifka ah biyuhu waa lafdhabarta nolosha aadanaha bani'aadamka xayawaanka iyo dhirtuba ma noolaan karaan muddo dheer biyo la'aan qofku wuxuu cunto la'aan noolan karaa muddo ka dheer inta uu biyo la'aan noolaan karo sababtoo ah biyuhu waxay qayb ka yihiin dhammaan howlaha muhiimka ee jidhka bani'aadamka uu qabto biyuhu waa aasaaska nolosha iyo caafimaadka jidhka aadanaha wuxuu u baahan yahay qofka biyo si uu u qabto shaqooyin badan oo muhiim ah sida ilaalinta heerkulka jidhka bani'aadamka ka caawinta wareegga dhiigga iyo gaarsiinta nafaqooyinka jidhka taageeridda shaqada maskaxda ka caawinta keliyaha iyo qashinsaarka jidhka hagaajinta dheefshiidka iyo ka hortagga caloolofadhiga taageeridda murqaha iyo kalagoosyada horumarinta nadaafadda iyo ka hortagga cudurrada markaa biyuhu waa nolol biyo nadiif ahna waa caafimaad waxay ka hortagaan biyaha nadiifka ah shubanka daacuunka tiifowga iyo cudurrada kale ee ka gudba biyaha biyaha nadiifka ah waxay yareeyaan faafitaanka jeermiska iyo infekshannada sidoo kale waxay hagaajiyaan nadaafadda iyo gacmo dhaqashada ee biyaha nadiifka ah waxay ka caawiyaan badbaadada cuntada iyo cabbitaanka waxay sidoo kale ilaaliyaan caafimaadka carruurta iyo hooyooyinka waxay yareeyaan dhibaatooyinka ka dhasha fuuqbaxa iyo cudurrada soo noqnoqda markaa farqiga u dhexeeya biyo nadiif ah iyo kuwa wasaq leh biyaha nadiifka ah waa biyo caafimaad wanaagsan leh biyaha wasaqda lehna waa biyo khataro iyo cudurro keeni karo ee biyuhu haddii ay nadiif noqon waayaan waxaa ka dhalan kara ee cudurro aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa sida shubanka gaas calooleedka daacuunka tiifowga disenteriyada cagaarshowga noocyadiisa kala duwan matagga fuuqbaxa nafaqadarrada dhibaatooyinka ku dhaca keliyaha sun iyo kiimikooyin waxyeelo leh inay keliyaha gaaraan carruurta iyo uurleyda ayaa si gaar ah khatar ugu jira tusaale ahaan maadada nitrateka hadday ku jiraan biyaha cabitaanka waxay khatar gaar ah ku noqon kartaa dhallaanka yaryar sidoo kale nadaafadda bulshada oo hoos u dhacaysa haddii biyo ammaan ah la waayo way adkaan kartaa nolosha in la noolaado taasina waxay sii kordhin kartaa faafitaanka cudurrada sidoo kale cudurrada ayaa si fudud bulshada ugu faafi kara marka biyo wasaqaysan ay isticmaalaan dad badan hal ilbiyood ayaa sababi karta in dad badan iskumar ay xanuunsadaan taasi markaa waxay si gaar ah khatar ugu tahay xilliyada fatahaadaha ama marka nidaamka biyuhu uu wasaqoobo maadaama aan ka soo hadalnay muhiimadda biyaha kaalintooda ay ku leeyihiin nolosha iyo khataraha ka dhalan kara marka biyaha la waayo ama ay wasaqoobaan waxaa muhiim ah in dhammaan maamulada iyo shirkadaha u adeega bulshada ay arrintan mudnaan gaar ah siiyaan biyaha nadiifka ahi ma aha adeeg dheeraad ah oo bulshada loo sameeyo balse waa baahi asaasi ah oo noloshu ku tiirsan tahay maamul kasta oo doonaya caafimaad iyo horumar bulsho waa inuu xoogga saaraa sidii dadka loo gaarsiin lahaa biyo ku filan nadiif ah oo ammaan ah sidoo kale shirkadaha ka shaqeeya adeegyada biyaha waxaa looga baahan yahay inay ka soo baxaan mas-uuliyaddooda bulshada ka saaran allahna ay uga baqaan dadka ay u adeegayaan ayna ka shaqeeyaan in adeegyada biyaha ay noqdaan kuwa la isku halayn karo oo aan wax saamayn ku lahayn bulshada ugu dambayntii waxaan baraarujin lahayn qof walba waa inuu ogaadaa in caafimaadkiisu uu yahay mas-uuliyad uu isagu leeyahay keliyuhuna waa xubno muhiim ah oo jidhka ka saara qashinka waxaana muhiim ah in aynaan si indhola'aan ah u cabin biyo aan ognahay ama aan ka shakisannahay inay wasaqaysan yihiin waa inaan ogaanno halka biyuhu ay ka yimaadaan sida loo kaydiyo iyo inay yihiin kuwo ammaan ah ilaalinta caafimaadkaaga waxay ka bilaabataa go'aanka aad gaarto shakhsiyan ee dhanka shirkadaha biyaha bixiya ee ama biyaha siiya dadka waa inay fahmaan in wax ay iibinayaan aysan ahayn badeeco caadi ah waa wax si toosa u gala jidhka aadanaha sidaas darteed waa inay si joogto ah u hubiyaan tayada biyaha ay bixinayaan nadaafadda joogtada ah kaydinta biyaha dhalooyinka iyo weelasha lagu keydiyo iyo in biyuhu ay waafaqsan yihiin dhammaan heerarka badbaadada biyaha ogaada faa'iidada ganacsigu waxay u arkaan dadka inay tahay mid muhiim ah laakiin waxaa ka muhiimsan caafimaadka dadka boqolkiiba boqol marka waxaan leenahay bulshada caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad wadajir ah qofka waa inuu iska ilaaliya waxa uu cabayo oo uu raadiyo biyo ammaan ah biyaha aan cabno waa caafimaadkeenna tayadoodana waa mas-uuliyaddeenna wadajirka ah aad baad u mahadsantihiin جف الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bokool maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa dowladiin ah usoo gebagabeeyey bulshada mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi dowladda noo socotay muddo lix iyo toban cisho ah islamarkaana loo qabtay bulshada deegaanka bisiq ee hoostaga magaalada buurdhuxunle ayaa waxaa ka faa'iideystay toddobaatan ruux oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo muddadii ay dowladu socotay ku qaateen kitaabka tarbiyatul islaam oo cilmi fara badan ay ka dhaxleen ugu horreyn waxaa xafladda kelimad u badneyd boorinta jihaadka iyo ka digtoonaashada dhagaraha cadowga ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ahaa culimmadii xafladda ka qayb gashay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin wcala aalihi waasxaabih wman ittabacahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin ama bacd فيقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يان مهديان سبحانه وتعالى نوالي ضد مسلمين أمتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلهي كتلمام كنتم خير أمة أخرجت للناس أمد أدونك همرت أمة خير بدنايتي allah niiwaali aan ka mahadyaana subxaanahu wa tacaalaa oo nii hanuuniyey dhahalkii nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ina qaadano oona rasuulka dayadaana salawaatullaahi wasalaamu calayh bacdallaahi subxaanahu wa tacaalaa mayan mahadnagay dhammaan inta mudan oo an ka horreeyaan ahlujihaadka geeka may wahe adduunyada tan ee una roogna walbiio haay sideen geeka geliy jidkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhahalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ya shaqeeye ciddi duulaanka eena horseedaan e reeno walwalba an horeen yaa namber kow an mahadnagaan jazaakumullaahu khayran muslimiinta dhammaantiona an mahadnagaan akhyaarta mas-uuliyiinta riga balaanta dhallinyarada odayaalka dowrada aan taka hirgeliyey ilaahay subxaana watacaala sababanka waali oo cilmigii nabiyulaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam laku dhaxali inigeekana nins akhriyo la faa'iidaysado kuwada qiibgalay dowr ku qaadadi dhammaantii on mahadnagee may lahaa jazaakumullahu khayran abaalkiin alla wanaajiy camalka iyo saciga dadaalkiisan suu bideen ilaahay subxaana wa tacaala hee aqbala cilmiga iyo xigmadda la kororsadiina ilaahay dadka anfaca ilaahay subxaana wa tacaala maylayaa nabiyulaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam dayisho wanaagsana siinka sugun adduunyadan iyo oo gebi ahaanba fasaad ka socod baaba'a ka socod yaa nabiyulaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam lahabiy markaasa intii uusa rumaytay oo ha ajiibtay yaa nabigana isheeni caleyhi salaatu wasalaam mayna ka hogaamiyey waana ka tacliimay kitaabka alle subxaana watacaala iyo sunnada rasuulka diinta islaamka iyo oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam an ka dayadaayaan shay walba oo wanaagsan hirgelintiisa iyo shay walba hunka horseedowshay iyo nabiyulaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam an ka dayadaayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummati shal tabsanayd yaa niis sheeni marka mayna niiska sheenay iimaan tawxiid islaamnama yaa niiska sheeni ka walaalay tan alle ariyo subxaana wa tacaala waactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu hadaga ilaahay wada qobsada isagoo ka midaysantiin aan qiibsanteen ilaahay baa ka mahadsan subxaana wa tacaala zamankan hana waafajiye zaman oo dadkii muslimiinta ay baraarugeen oo hata marow hayta lan walba oo muslum ee booska caagaha ka toosan ka tooso qobodoy dhahalkii nabi maxameda la hirgeliye walka dhagame way kadayede way barade way fuliye way xukume way difaace walaalo laka ee muslum dhan walaalo dhul islaama jare ummad islaama jaraasa xukun islaama jare tale islaama jaraasa hataa dowladdii weynaytay islaamka muslimiinta oo dhan kan taliyaas khilaafadii la raadiyahay ya jaraasa talada ilaahee jaraasa gaalka taladiisa way diide mal aqbalow ya marahayd geeka may ilaahana geysiyey subxaana wa tacaala gaalkii lahay tanyeelanki ee rawaaba dile adduunka malkii dhega kortaas lahay gaalkii inuu isleeyey marka may wahe muslimiin markan ku noognay wali iyo fadaan aan ku barmaana gaalkii inii leeyey marka allahu akbar ilaahayna guula dadsay ilaahay subxaana wa tacaala ini markan ciidan an nagano oo hoolasi ka shaqayno geeyi hamiin lanka wiingna may wataasi ka socdo lanka yarna tan iyo dhahalo kan kooyo doona tan iyo dhahalo hooli iyo dareerto ummati nabi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam sax ee una nagano hool may una ku gorgortamaan waa diyaar mingiiniya yaa reer bisig haa reer deegaanka bisig oo hata may wahaa dowlada gebagabadii hata roogna duruusta ka qaadadeen geeka la kulansagna sadan sharafta iyo qiimaha leh wejiyadan ilaahay subxaana wa tacaala sharafan ziyaada sharafta leh hanii dhawaayan geeka maylana ciidan ilaahay ana tangiya may shake ka jira gorgortangan ku galaane ilaahay san cizay ilaahay muslimiinta waaba cizay ilaahay ciisan ziyaadi muslimiinta ilaahay waaban gargaaray ilaahay nasri iyo gargaarka ilaahaynin ziyaadi gaaladani ilaahay waaba dullay waaba jibiya jabkiya dulliga ilaahayn ziyaadi taasi ilaahay ku tuugnay biasmaa'i lxusnaa wa sifaati lculaa ilaahayn in aqbala wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq dhankooda waxaa kalimaad muhiim ah goobta ka jeediyey nuqabadii xafladda goobjooga uu ahaa bismi illaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wdiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaahay subxaana wa tacaala ya ang mahadnagaana awalan iyo aakhiranba ilaahay subxaana wa tacaala ang mahadnagaana usi noomutaysadi ilaahay subxaana wa tacaalaa ma inka mahadnagaana nicmooyinka muuqda iyo kuwa qarsanoo unan ogayna ya ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadnagaana nimooyinka muuqad mayba kumad ah tan un hata fadhoynoba kumad ah tan un hata goobjoog an aniino diin ilaahay ma arane anti la baradi hatana lawiinayo haayo hafladlan dhakeey naniiska kooyey kheerka liska faro haayo humaanta lisku kareebo haayo ma arane liiskala derdeeramo haayo tanba wal ilaahay linka shukriye may kale an mahadnagaane anti dowradan ha qalqaaliday ilaahay subxaana watacaalaa ha waafajiyey oo dowradan barlog ha kajiyey macnahan ha kaweeldhadi maadlankii akriyaay kitaabka akriyaay tarbiyada akriyaay lankii ha qalqaali ulmaadi ha ku qiibgalli dadkii akriisadaay dhammaantiyo maylenaa jazaakum allahu khayran ilaahay ma aragne miisanka aakhirsiinka kaba abaalkiinna janna alla ka weela tankel walaalayaal dooro hoob ada dheegd walahat widaadka sheegayaha afka walmaylikiinka daariyu ada laydhenegsoy horanka dareer ani un walbaranan walbarashada wallukudogowaw ma'ah walliskuwiinayi koro ma'ah ani un walbaranan ani una dadaalnan nabageen sala allahu alay wasalama ma eray haddii meel wallaka baradaw isan aragdaan idaa marartum biriyaadi aljannati fartacuu haddii ma arane aragdaan beerjanaad haddii isaan aragdaan gurudo saxaabada weydiyeen ma eray ana beerjanaad may at ma eray meeli wallaka baradaayo kheerka lakahaayo halaqa dikriya eri meeli wallaka baradaayo kheerka lakahaayo wanaaga lakahaayo marka walaalayaal ani waliib waaha laniiskuwiinayne walla barado liinweelna kitaabe dadla baradi mushatalinka gen kitaabkan mase diinka ilaahay ma iyaa lanki baradoo ka dhagamo hukumo difa'o kaasa kitaabshi'i ilaahay may weydiisadaane dowradun dowradiya kitaabe meelilah ku gadawb oo ulmaadadahan ku tabaasob waajid nagad ilaahay niinka weele kore ogda ilaahay niinka weele marka gaaladaas anilaku bere qaadada kow anila la dagaalamo afka lukula hoobaad meelkalan awood afka kula dagaalam habaarta erta waliib waaha makiilijara adtara ada iyo wala ada wadato mas aada aabudo haytoba u faahtiin ert afka ku hadal hooba kale an hayna galanta kula dagaalan taasna dirdaarme jazaakumullahu khayran gahootiya iyo walaadan jinnagano waliib waaha gaaladad umuto kasabaan sabado hayto dhalanteedka ee walna linka dhiibanana halku digtoonaday jazaakum allahu khayran wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala horta madankureet yaan mahadayaan uno dad walaal ahoo muslimiin ahoo asa dhalanyada ilaahay diinshayla baradaw dowladii asag ku dareerti lahaa gebagabaantanesa qoynan ilaahay tamkiinniinsi nabadgeliniinsi aafimaadniinsi inun manaha kitaabkasii dhammaysanan ilaahagii manaha niin suurta geli ang mahadnagaan mahadda alla kudub manaha kolba dada ha ka shaqeeyeen dadkii ha ka shaqeeyen maylana jazaakumullahu khayran khayra hadaalideen yasheentan walaalayaal dardaarta manaha sada lin sheega isima dhiigaseengu may horan ku hadalay manaha widaadadii horan ku hadaleen malaag maadkara horan ku hadalay in sheegada may walaliskala dardaarma bese iina markan ilaahay kataabshay hortalan lukuygamala mana diinkan ilaahay subxaana watacaala yalle unin inun ka dhagno kataabkan ka dhagno adduunkanan insheeni ehe kitaabkan aduu aleeyaha aduushayn anilisku argoon wala lukumeer mamad bameynu ku raawma lee macana haye madan walaal shagan ad qobadaas qofaan ka shaqeeyo hayte waa ana oo hasano eliin ka shaqeeyay sheegmada liin ka shaqeeyo hay ayliin ka shaqeeyo hay nafsada tiitaan ka shaqeeyo hayte ada mar ilaahay ada kasi ya gududo hayte macana waajib ada ka saarna ya gududo hayte maylana madan waajib ku sugaytin bir ayliin kulina walaalayaal may ma dari daartayn eta markan walaalayaal lan kasta kitaabkan meel isu wala isu ka dafa akora walba ku hadan dhaaqadiisa hoos ka dafa akora kitaab quraanka walaalayaal way ka dafa hujada yo ilintan kitaabkiya ka iyi hujadana manaha yanti dadki kadhi intaabkaas kadhi ilaahay mani weela maysan lena markan ilaahay tooljara dadka weela mana kitaabkan isa baratan dadkisan hata la derisaasanta may lena manaha maalimiinta hata oo kitaabkan bardeeno intruwa may kala derdaaramaani maalimiina kitaabkan kanaga maay kasaasan inta kitaabkan shakamaga jartaan dad badan iyadan kasaa ruwaanta kitaabki mana hordhaanba neesun gordaasan suurtagal ilan doorooyink mad badan bal akre kitaabkan mana ay atam gogoroobta tilit roo linshal guur yaama walaa dareero dareero mustamaada mustaqay ku gutabo halka naw meel la deegan hob la deega halka naw ilaa dadki dariska hoo kale isla deegaasa an akri gaalan biraah ku gaaday beer hal taabaday wal gaal biraas lagu gaal fad hays weydiyo jazaakum allah khair assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ikhwatul kiram dowladda way socday tumiili bir datin maalin inta hoosna kala saay wiji way baa samhayn حتى ما ورشوك جرى انتي ويبا كتاب قال هني قاضي ورشوك جري كل ويبا قالنا عفق لان كوري ولا يقرا يا ابتنق ملبك يدار عملو وادم يا اي كفايده شيء كتاب هذا هراي مدي من الله الميل للشوق اي كاك شيء كتاب هذا والبرش ما جري دبتك ولا بلا داس ايه كيك ده ايه الى والبرش تنتا كيك ده حتى نور وحي وينولي odii ahay waayel ii sagaalun jarahi boqolba jar hoob naftakii jarta walay barday yaalka walay baroy dadweyne wal bardeen balaanta iyo midalka bal ay dadaalay lan kasta meelba rooga oo muslim eh ani way baa hal har foo badan sheegda ajara kulaas usiinka maanta yaa maga boode dhammaantan way baa mayl faday jihaadka leenka ki maalka biyow ki ilaahay way baa tuugayo abaarow ki naftiis biyow taas indeerdaarmaan wabilaahi towfiq ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa dhankooda soo bandhigay cilmiga ay barteen iyagoo codsaday in dowlaadka ceenkan ah loo soo celceliyo كم أركان الإسلام وما هي؟
أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان وما هي؟
أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ما هو الإحسان؟
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الجهاد؟
وبذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار كم أنواع الجهاد وما هي؟
الجهاد نوعان وهما جهاد الطلب وجهاد الدفع متى يتعين الجهاد؟
يتعين الجهاد في أربعة موضع إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان إذا استنفر الإمام إفرادا أو قوما وجب عليه من نفير إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين قال الله تعالى ألا سبحانه وتعالى ما إرى ينفروا بها خفافا إسنغو ففضدين بها لن يرأتين وثقالا إسنغو ألستين ويلأتين بها وجاهدوا جهادها بأموالكم مالكين iyo wa anfusikum naftiin fii sabiilillaahi alle subxaanahu wa tacaala wadadiisna in jihaada daalikum kiidinkaas ayaa khayrum siin khayr badan lakum isin in kuntum haddii isin etiina taclamuunahana wal og haddii isin etin maa huwa aljihaadu huwa jihaadka badlu la badsado aljuhdi dadaal la badsado min almuslimiina muslimiinta dhatiyo dadaal badan laku muujiyo fii qitaali lkufaari gaaladii la dagaalamowsha dartiyo muslimiinta dhatiyo dadaal lanku muuji waay kam anwaacu aljihaadi jihaadka maygeenna coway wamaa hiya waana may ayin aljihaadu nawcaanin jihaadkii lama qiibad waay jihaadu dalabi iyo wa jihaadu dafci waay jihaadu dalabi may balaka jeedanana eray jihaadkii liin safaraay liin bahaay lugdulan boraysidaay waay wa jihaadu dafci dagaalkii oo gaaladomadii kobadaad halagaalata laisku reebay waanana eri jihaadu dafcina mataa yatacayanu aljihaadu mataa goorme yatacayanu ceenow aljihaadu jihaadki yatacayanu ceenowe aljihaadu jihaadki fii arbacati mawaadica afar booskii kumada hadidadda kulanta jihaadki farduceenga nagadee idaa dakhala haddii hagalo alkufaaru gaaladi beledatan beled oo min bilaadilmuslimiina magaalooyinkii muslimiinta kumad eh magaalo kumada haddii gaaladii hagala farduceenga nagada jihaadki idaltaga safaani idaltaga haddii kulmaano asafaani lamadii saf wataqaabala isqaabalaano azaxfaani lamadii garguuridaasi oo bayna alxaqi walbaadilina harbiyaasi haddii kulmaa yoona jihaadkii farduceenga nagada idastanfara haddii bahow dalabo alimaamu imaamkii haddii afraadan kele kele qof qof haddii dadanka weera mase ou qowman qolo haddii in weera wajaba may waajibeeye calayhim innafiiru ummato may ka waajibaasay iniyo jihaadkasi inbahan weer dhintaasay rahan idaa asira alkufaaru idaa asira haddii gafaalato alkufaaru gaaladii majmuucatan jamaace oo min almuslimiina muslimiintii kumada haddii gaaladii gafaalata wajaba aljihaadu jihaadkee waajib dadka nagada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdiye boqol iyo toban iyo afarta qur-aanka kariimka haneenka dhowaada ulma alaay unoo tasbiyatul islaam nana baraaye waana barane maalinkaani juhdiwiynii bi ilaahay mahad ishukrale liidin isagaalsani jara basaga degnayni nicmada ilaahay dookuni lakulmiin ibadkayn ma lakulon may kumad ahaa aaringa ilaahay nasii biyo ilaahay nasii amniga ilaahay nasii ulma omankii kayn dhatiye niinka koytay diigna baraaso ilaahay haniin diri mas-uulintaayna maamulkaayna malaagaayna tarbiyatul islaamana baraay sida ku taabo odayaal alxamdulilah faataada baray tawhiida baray yajaran dad ku taabe gaaday sagiiri kabiir tan isaate dhegansiteyo tarbiyatul islaam la anfahan anti muruug dhadhamiini dhunjiini laakiin ma abashidaayna taa doonidan aynu noo reebnay laakiin musange oo hadalkay dhiigaw mise dhiigi doona bilaag madareeraas waayel madareera meeldowri musumlakaaye amboy mayweeli anfaaga muslimiintu waa hagaag dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gebagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intii barnaamij midkan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد